faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani radio cadaado magaalada kismaayo
cabdikhadar cabdiraxiin ibraahim radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic radio cadaado magaalada kismaayo
amaalqaaji radio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
habeen wanaagsan halka anigu redio cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada caawa ee aad maqli doontaan waxaa wadoron dowladda federaalka soomaaliya oo soo dhaweysa qaab dhismeedka urur goboleedka igaad kulan ay isku yimaadeen culamaa udiinka ehlusunal jaamica oo lagu taageerayo hogaamiyaasha ahlusunna ee ku sugan dhuusamareeb oo ka dhacay cadaado khilaaf xoogan oo ka taagan maamul ehlusunna u magacowday magaalada mataban ee gobolka hiiraan madasha xisbida qaran oo dowladda etoobiya ka dalbada wax kaqabashada tacdiyada ciidamada ka tirsan kuwa etoobiya ay ka wadaan qaybo ka mid ah soomaaliya ciidamada etoobiya qaybta ka ah howlgalka midowda afrika amisom oo soo gaaray dhuusamareeb lana wareegay dhammaan xarumaha muhiimka ah ee dhuusamareeb dhallinyaro isxilqaantay oo dacti ku bilaabay qaar ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan hirshabelle intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doo korano warka habeenee redio cadaado guur hutiya gorba warkaas oontaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan saaxiibadan dhegaysanayo waa jimca sabdi ay soo gelayso taariikhday ku aasaysan tahay sagaal labaatanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal caaway waxaa noo warramaya cumar axmed raxaan saciifa cumar mahadsanid xasan habeen wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada warkii oo dhan dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweysay qaabdhismeedka urur goboleedka igaada xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ka qayb galay shirmadaxeedka joogtada ee saddex tobanka igaad ayaa soo dhoweeyey qorshaha dib u habeyn urur goboleedka igaad oo isku raaceen madaxda ka qayb gashay meertadaasi madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo garowsan fursadaha horumarneed iskaashi iyo ganacsi ee muhiimka ka dhigaya dib ogis lagu sameeya qabdhismeedka ururkan waxay markasta u ololeyseen igad ay noqoto madal kasoo dhalaasha himilada ay ku qabaan shucuubta gobolka kana turjumaysa dhammaan danaha dhaqaale siyaasiyada ee dowladaha ku mideysan urur goboleedka igaad madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u hambaliyey guddoomiyaha cusub urur goboleedka igaad macna cabdulaahi xamed oo ah ra-iisul wasaaraha dalka aan ula hadnahay ee suudaan ra-iisul wasaaraha waddanka suudan cabdulah handuuh ayaa wuxuu xubin muhiim ah ka ahaa guddiga dhaqaalaha qaran ee jumladda federaalka soomaaliya kahor intaan loo magacaabin ra-isul wasaaraha waddanka suudan sidoo kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhoweeyey magacaabista xogyaha guud wuxuuna adkeeyey in dowladda federaalka soomaaliya ay si dhow la shaqay doonto hoggaanka cusub si loo gaaro himilooyinka fog ee ururgoleedka igad iyo arrimaha hortibinta leh ee awoodsiinta gobolka shirka muka soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay islamarkaasna faahfaahin ka baxsha kulankaasi waxyaabaa diirada lagu saaray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad maanta oo bisha nofembar ay tahay sagaal iyo labaatan sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban waxaa magaalada cadisaaba goor dhoweyd ku soo dhammaaday shirweynihii kalfadhigii igad madaxda igad saddex iyo tobnaad shirweynahaas wuxuu ahaa mid ama kalfadhigaas wuxuu ahaa mid muddo la sugayey muddo ka badan toban sano aan qabsoomin maanta ayuu qabsoomay waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka igad iyo ra-iisul wasaarayaashooda oo ay ka mid yihiin madaxweyne madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle madaxweynaha uganda yoweri museveni madaxweynaha south south sudan silva kiir wasiirka arrimaha dibadda oo kenya matalaysay iyo ra-iisul wasaaraha sudan cabdalla xamduug shirkaasi waxaa ajandihiisu ahaa maaragtay in la go-aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka igad oo la ogolaaday iyo in xeer cusub oo ay leedahay igad la sameeyo kaasoo dib loo dhigay wadahadallo dheeraada u baahday waxaa kaloo meesha looga hadlayey in guddoominta shirka iyadana la doorto taasoo awal ay ahayd etoobiya tobankii sano lasoo dhaafay laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in guddoonka shirka igad ay la wareegaan dalka suudaan shirkaasi guul buu ku soo dhammaaday dowladda federaalk soomaaliya ayaa kaalin mula ka qaata asaaskii urur goboleedka igad haatanna shacabka iyo dowladda federaalk soomaaliya waxay u taagan yihiin gudashada dhowrkooda iyo wax ka qaybsiga dalalka kale ee qaybta ka urur goboleedka igaad kulan ay isugu yimaadeen culimaaddeenka ahlusunna wal-jameeca oo maanta ka dhacay magaalada cadaado ayaa waxa ay ku taageereen hogaamiyaasha maamulka ahlusunna ee ku sugan magaalada dhuusamareebe kulankan ay soo qabanqaabiyeen culimmada iyo dhallinyarada ahlusunna wal-jameeca ayna ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa maantaiyo lagu qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ujeeddada kulankan ayaa ahaa mid lagu taageerayay culimaaddeenka soomaaliyeed kuwaasi oo dhowaana ka soo hor jeestay muxaadare laga joojiyey sheekh maxamed cabdi umul taasi uu ku qaban lahaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka sidoo kale waxa ay culimaaddeenku baaq u direen dowladda federaalka soomaaliya culimaaddeenka ahlusunna wal-jameeca ayaa dowladda federaalka soomaaliya ka dalbaday in ay fuliso heshiiskii ay dowladda federaalka soomaaliya la gashay maamulka ahlusunna wal-jameeca qaar ka mid ah culimmadii goobta ka hadashay ayaa si isku mid ah u taageeray in ay dowladdu fuliso ballamihii ay la gashay maamulka ahlusunna wal-jameeca ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug shucuurteenna waxaan ku muujinaynaa oo aan ku soo dhawaynayna oo aan ud inaan taageersannahay culummadaas qalbigana inaan ka taageersannahay addimadana ka taageersannahay lisaankana ka taageersannahay islaam baan nahay ummatu moxamed baana ka nahay ahlu waxaan nahay caqiida ashcariye iyo maaturidiyaana ka nahay cirkii ciido markhaati kaad cidda necba ha nabcaad ahlu madhabaan nahay shaaficiyaana nahay ahlu dariiqaan nahay axmediye iyo qaadiriyaana ka nahay ciddii faan meel looga sarreeya taqaan ku faantana ha aado annagu dadkaas baan nahay dadkaas baan ku soo jeednaa indhaheennu shanta weeye waxa weeye dawlad inaan la dagaalno ma doonin dhibaato inaan samayno ma doonin laakiin yaa nalaga shukaamin oo nalaga wicin dawladdu yay noo wicin inay yacni maaragtay nagu hogaamiso xukunkii aan kasoo horjeednay oo takfiiriga ahaa oo dhibaatada ahaa oo dadlayska ahaa oo qabuunta gelayay yaa nala ku soo dhaweey in shiiqa la noco shaydaankana la soo dhaweeyo waa shaqo niman gaara lagu yaqaan waxaa kaloo ogtihiin wixii wahaariyaha inuu soo dhaweeyey taas bedelkeeda ahlu sunna waljaameeca ayaa lagu soo duulay culumadii intaas meesha hayda ayaa waxaa layidhi meeshan ka baneeya waa mahadsantihiin hadda waa mahadsantihiin waa sheeko beena maane booskan in laga banaysaa la rabaa hadday diideenna waxaa laisku dayaa in la riixo annagu dhammaantan waxaan ka midaysana marka intanadan waxaan ka midaysanahay ahlu sunna waljamaca inaan garab istaagno hadday qawl tahay hadday ficil tahay dhammaan inaan garab istaagno waxaa dadka lagu kala burburiyaa nimankaa waa niman koox yara cidna ma taageersana base waxaa la dareena hadda gobolkaas haddii laga istaagay in boqolkiiba boqol ahlu sunna waljamaca ay israacsan tahay oo garab istaagana waxaa ogtihiin marka ahlu sunna waljamaca hadday heshiis gasho dowladda waxaan leenahay sidii saxda ahay oo laynkuula galay haddaa dad aad ahlubaatil olba haydeene heshiiskaas oofiya hadday oofi diideenna ilaah baan ku dhaaranee annagu wixii ahlu sunna waljamaca culamadaasna farta hadday dagaal tahay hadishiis tahay annagu waa diyaar xagga dhawarkoodana intaan iyo boqolkoodba intaan intaan waa yar tahay laba jibbaar intaan waa ka badanna waxaan diyaar u nahay annaku annagoo qabiil fiirinayn annagoo dariiqo fiirina caqiida ahlu sunna waljamaca annagoo fiirinayna culummadaas ayaan garab taaganahay waxayn kula heshiiyeenna siiya war-saxaafadeed labaatan iyo sagaalkii bishii toban iyo koowaad labada kun toban iyo sagaal kulanka culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca maanta ee degmada cadaadu waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda kow in ay isku xiraadaan dhammaan culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca meel waliba ay joogaan dal iyo dibad labo in culummadu taageersan tahay dowladda federaalka soomaaliya aysanna weligeed ka hor iman saddex in dowladdu oofiso ballantii ay la gashay culamaauddiinka ahlu sunna waljamaaca afar in madhabka soomaalidu ku dhaqantu uu yahay madhabka shaaficiga caqiidadooduna ay tahay alashaacira walmaturiidiin shan in dalka looga digo madhabka takfiiriga ama gaalaysiinta ee wahaabiyadu wado lix in aysan dowladdu u ogolaan talada dalka dadka xambaarsan fikirka ku salaysan gaalaysiinta waan ogsoonnahay dhibaatada uu geystay dalkeena soomaaliya wabilahi towfiiq khilaaf xooggan ayaa ka taagan maamul ahlu sunna ay u magacooday magaalada matabaan ee gobolka hiiraan maxamed cabdiweli tooxow ayaa warkan ka soo diray dhuusamareeb waxaa khilaaf xooggan uu ka taagan yahay maamulka degmada matabaan oo horey ay u magacaabeen hoggaanka ahlu sunna wal-jamaaca odayaasha dhaqanka iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa arrintani walaac xooggana ka muujiyey iyagoo sabab uga dhigay in shaqaaqadii ka dhacday ee degmada matabaan ee gobolka hiiraan xilligii uu booqashada ku tegay wasiirka arrimaha gudaha dowladda soomaaliya cabdi maxamed sabriye ay ka dambeeyeen maamulka degmada matabaan sida ay hadalka u dhigeen waxay intaasii ku dareen odayaasha ku sugan matabaan in si dhumaalay si ah xalay saqdhexe lagu geeyey matabaan gudoomiyaha degmada matabaan islamarkaana arrintaasi ay abuurtay khilaafa hor leh markaas markii hore maamulka ka ahay ayaa waxaa naloo sheegay xalay in deelma lagu keenay ayagoo lagu sido kollay gaaray oo markaas laleeyahay lagu soo cawageliyey oo lagala dhuumanayo in maanacabday la keeno waa gartay yaa lagala dhuumanaya marka shacabweynaha shacabweynaha dibka loo geystay oo deegaankoodii la barakiciyey oo dad ku dhintay oo dad ku dhaawacmay oo barakac ka dhacay iyo laamaha dawladda oo kollay qayb kasta oo leh ayaa waxaa dhuumasha looga looga keenaya arrintaas tan iyo markii gacankoynta degmada matabaan ee ka tirsan gobolka hiiraan ayaa si toosa ula wareegtay dowladda federaalka soomaaliya waxaa magaaladaasi ka soconayay kulamo ay wadaan qeybaha kala duwan ee bulshada islamarkaana ayaa kaga arrinsanayaan sidii maamul cusub ay u heli lahaayeen maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb madasha xisbiyada qaran ayaa dowladda etoobiya ka dalbaday wax ka qabashada tacadiyada ciidamada etoobiya ay ka wadaan qaybo ka mida soomaaliya madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa qoraal ay u direen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxay walaac oga muujiyeen faragelinta rabshadaha wate ay ciidamada etoobiya ku hayaan siyaasadda gudaha soomaaliya madasha ayaa xusaya in xariggii lixdii nofembar ay ciidamada etoobiya kula kaceen saddex guddoomiye degmo oo ay ka mid ahaayeen kuwa gobolka gado kuwaasi oo la sii daayey kadib markii lagu qasbaya inay ka soo hor jeestaan maamulkooda jubbaland madasha xisbiyada ayaa sidoo kale ciidamada etoobiya ku eedeeyey in sagaal iyo tobankii bishii ay is-hortaag ku sameeyeen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland maxamuud sayidaadan ayna u diideen inuu galo degmada beled xaawe ee gobolka gado waxaa dhacdooyinkaasi ka sii horreeyey sida qoraalka lagu yidhi iskudagii laga hortegay ee ciidamada etoobiya ay ku doonayeen in ay kismaayo ku galaan sagaal iyo tobankii bishii ogosto si ay u farageliyaan doorashadii jubbaland una xaqiijiyaan in musharax horey loo qorsheeyey uu ku geelaysto xilka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland madasha xisbiyada ayaa sidoo kale ciidamada etoobiya ku eedeeyey in ay afduubteen doorashadii koonfur galbeed soomaaliya ee bishii disembar sannadkii labadii kun toban iyo sideedii sameeyey taasi oo dhalisay in dad shacab ah lagu xasuuqo magaalada baydhabo ee gobolka bay xilliga aan qorayna warqadan waxaa ciidamo aad u qalabaysan oo ah kuwo etoobiyaan ah aana ka mid ahayna amison la geeyey magaalada dhuusamareeb si loogu farageliyo doorashada soo socota loona xaqiijiyo guusha madaxweyne horeye loo go'aamiyey ayaa lagu yeray qoraalka madasha xisbiyada dalka dhammaan dacwooyinkan aday ayay madasha xisbiyada qaran sheegtay in ay xadgudubka ku yihiin xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyada nabad ilaalinta dalka madasha xisbiyada ayaa ugu baaqay ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed cali inuu dareen u yeesho dhacdooyinka islamarkaana islamarkaana uu wax uga qabto si deg deg ah oo ka aragti bixinaysa etoobiyada cusub ciidamada etoobiya ee qaybta ka ah howlgalka amisom ayaa maantay waxa ay gaareen magaalada dhuusamareebe caasimadda maamulka galmudug iyagoo dhammaanba la wareegaya xarumaha ay ka dhacayso doorashada maamulka galmudug sharmaake maxamed maxamuud ayaa faahfaahinay wararka ka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa sheegaya in ciidamo etoobiyaana oo aan qayb ka ahayn xogogga nabadilaalinta midowda afrika ay gaareen magaaladaasi ciidamadan oo ku hubaysan in hubka noocyadiisa kala duwan watana gaadiidka xamuulka ciidamada ee loo yaqaano uuraalka ayaa waxay gaareen garoonka ugaasnuur ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyagoo ku biiray ciidamada jabuuti ee ku sugnaa halkaasi milatariga etoobiya ayaa khamiistii soo dhexmaray magaalada gurceel ee gobolka galgaduud kadib markii ay kasoo tallaabeen xaduudka labada dal ciidan kale oo etoobiyaan ayaa waxaa la soo sheegaya inay ku wajahan yihiin magaalada dhuusamareeb si ay amniga magaalada u xoojiyaan dowladda soomaaliya ayaa waxay dareen ka muujinaysaa in ahlu sunnah ay caqabad ku noqoto amniga magaalada dhuusamareeb iyo doorashooyinka baarlamaanka iyo tan madaxtooyada galmudug madaxda ahlu sunnah ayaa waxay dhowaan iska diideen inay qayb ka noqdaan dhismaha galmudugta cusub sababo ku aadan iyagoo ku andacoonayeen dowladda soomaaliya aysan meel marin heshiiskii ay bartamihii sanadkii hore wada gaareen qodobada ay labada dhinac ku heshiiyeen ayaa waxaa ku jiray qodobo qeexaya in ahlu sunna soddon iyo shan xubnood laga siin doono baarlamaanka cusub ee galmudug tii oo ay dib uga laabteen dowladda federaalk soomaaliya inkastoo ahlu sunnada galmudug aanay weli qaadin tallaabooyin lid ku ah dhismaha galmudugta cusub haddana waxaa meesha laga saari karin suurtagalnimada inay caqabad ku noqon karto dhismaha maamulka cusub dhallinyaro isxil qaantay ayaa waxa ay dayactir ku samaynayaan qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee dhex mara qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan bashiir cabdulla cusmaan ayaa warkan ka soo diray beledweyne dhalinyaro isxilqaantay ayaa bilaabay dayactirka waddooyinka burbursan xaafadda howladaag ee magaalada beledweyne oo ay burburiyeen biyihii webigshabeelle waa kuwan qaar ka mid oo ka hadlay waddadan aad arkaysaan oo hadda mataqaanaa sidaan u taallo dad baa ku ganacsanaya horteeda oo anaan ka mid ahay wax badan ayaan mataqaanaa dadka aan gubaabay oo gubaaba noocaas aan ku fiiriyey boqolkiiba boqol dadka niyadu way ka jecel yihiin laakiin dadka waxay garanla'yihiin in dadka ay isxilqaamaan oo intaan hadda annaga aan adkaysanayn oo dad ganacsato oo dukaanle oo ganacsato ah oo qaarkood ay dukaamakooda xihan yihiin doonahooda qaaska ay u soo xidheen oo dantooda ay u soo baabi'iyeen oo danta guudna ay u soo baxeen dad mataqaanaa intaas ka xishoonaya ayaa jira dad waxaa jira waddadan hadda annaga aan taagannahay runtii aan rabno inaan ummadda soomaaliyeed si nidaamsan oo wanaag leh ee waddadooda ay u fiicnaato annaan wadanaynin dad inaan dan gaara laga leeyahay runtii aaminsan ayaa jira waxaan leenahay marka annaga cid aan maaragtay waddada aan kala kaashanayn oon muslimiinta ahayn ma jiro dadkii deegaanka iska leh ayaa dhisinaya lacago fara badan ayaan rugsanay guubaaban fara badan ayaan samaynay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhiirigelin fara badan aan heli doonno oo maanta aan u taaganahay dhiirigelintaasi runtii waxay dad badan oo nagu dayan doona inay soo bixi doonaan ayaa aaminsanahay waxaanu nahay dhallinyaro iskeed isu xilqaantay oo iskeed isu abaabushay oo maanta gobolka hiiraan aan taaganahay magaalo madaxdiisa beledweyne waxaan aragnay inay ummaddii ay noqotay mid niyada ka dhimatay ee isu malaysay inay wax qabsan karin mar walba ay rabaan in wax loo qabto inaan tusinno ilaah hadduu idmo insha allah dhagaxdhiga aad arkaysaan dad muxsiniin ayaan lacag noo bilaabay si aan u dhagaxdhigno waddadani waddadani oo aad loogu rafaadsan yahay ee muslimiinta ka imaanaysa koonfur ee u socota waqooyi iyo kuwa ka imaanaya waqooyi ee u socda koonfur gawaaridaas aad ugu rafaadeen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inshiina hadda waxay hayso wax ka bedelan isbuucyada soo socda inaad aragtiin insha allah waddaday waa aragtaan waxay noqotay bullucaday noqotay waxay noqotay wax oo la mari karin waad aragtaan sida ay u taallo intaasna macnaha waxaan isku soo abaabulnay oo waxay tahay dhallinyarnima isku soo abaabulnay inaan wax qabanno oo ummadda aan u kaashanno marka intaas waxaan waxaa waaye wadda oo maarata haddaan wada dhexays cid gaara cid ulaha ma lahan marka waxaan aad iyo aad u boorinaya aan aad iyo aad u dhiirigelinaya anugu hablaynaya dhallinyarteenna ee isku tashatay ee go'aansan inay waddadan sida hadda ay tahay ka bedelaan waxaana dunidan hadda aan joogna hal maalin lama samayn wax walba waxaa waa tartiib tartiibaa siday u kala daran yihiin aa lasii kala horreeya marka hadda anaga halkan waxaa waaye halkan markaan wax ka bilaawno waxaan rajaynayaa inaan haddana markaan waddadan samayn inaan haddana horey usii gudbi doono sidoo kale waxay baaq u direen ummadda soomaaliyeed ayagoo u baaqay in laga qayb qaato dib u dhiska waddooyinka burbursan ee ku yaala xaafadaha magaalada beledweyne waxaa kaloon codsanaynaa walaalaha muxsiniinta ee soomaaliyeed meel walbay dunida ka joogaan in nagu taageeraan arrinkan aan bilownay maxaa yeelay arrintan waxaa- waxay qusaysaa cid walba ee muslima ee cid walba ee soomaali ah qof walba muwaadin ah ee u dhashay waddanka meel walba uu waddanka taagan yahay waa waxaa waajib ku ah in uu ka qayb qaato maxaa yeelay haddii aan garbaha laisqabsanin ee wax laisla qabanin meel ma tagi karna insha allah waxaan rabnaa inaan bedelno ummadda aan ka bedelna ereyga ah wax ma qabsan karna aan u bedelna erey aan soo saarna inaan wax qaban karno inaan nahay dad wax qabsan karna ayagoonan taageero dunida kale ka helaynin annaga jawaabkan in lacagaha ka soo saarna waanay bilaabatay waxaan markaan ummadda dhex galnina waxaan dareennay ummaddaani wax u bilaabo wax inan la'yihiin oo keliya oo hormuud u noqda waxaan rajaynaynaa insha allah in waddadaani isbuucyada soo socda waxaan ka bedelno waxaana aad ugu boorinaynaa dadka muxsiniinta ah walaalaha ee na dhegaysanaya meel walba ay dunida ka joogaan in ay nagala qayb qaataan dhallinyaroy waddanka adinkaa iskale dhulka adinkaa iskale warbiiqadan iyo wasaqdan maalin kasta kuma jiri karno xildhibaan ha noqdo guddoomiye gobol ha noqdo een, nooc kastaba ha noqdee waxaan leenahay walaalayaalow dadka hataa qurbujoogta waxaan leenahay dhulkan ka qayb qaata dhisitaankiisa ajir weyn aad ka helaysaan annaga waxaan diyaar u ah nahay inaan kunkiina soo gaaro oo waddadan xaggeed naga soo gaaro haafsha hataa kama caawina ilahay idinkiisa insha allahu tacaala ballamaan ku dii wax ka soo haraan waxaan diyaar u nahay xaafadaha meelaha qaar oo la mari lahay oo meel loo mari lahay inaan ku dayacsirno taasna waa naga cadaalad ummadda waxaan leeyahay jidkan ummaddaas u dhexeeya waa waxa ugu muhiimsan oo lala dhisa ama dad loo sameeyo wax ugu fiican waay waddadan waa marka waxaan leeyahay aan isku tashanno waddadaan aan dhisanno sidaana ka bedelna waxaan aaminsanahay haddaan sidaan hadda wax ku wadno wax ku sii wadna inaan magaalada ishaarooyin samayn doono ishaarooyin ishaarooyinta baabuurta lagu kala oga hadda waxaan maraynaa waa jaaya halkan wada bullaacad noqotay oo cudurka laga qaaday oo wasaqda iyo jeermiska maaragtay meel loo mara laayahay oo qof allaale iyo qofkii maaragtay cibaado aada lahaa masaajidada aadi lahaa labadii masaajid ee waddada u dhexaysay ciddii aadi lahayd xitaa ay ku garaafoobaysa mataqaanaa halkaasaan u istaagnay insha allah waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano ummadda ilaahay maaragtay qof kasta oo wax baxsan kara oo ilaahay dartii wax baxsan karo inuu halkan wax ku darsado meel kasta ha joogo cidna uusan uga aabba yeelin cidna uusan ku tixgelinin cidna uusan ku ammaanin cidna uusan ku garaafayn oo qof kasta ilaahay dartii liajli illaah oo u dhiibto wixiisa mataqaanaa hal doolar ha noqoto kun doolar ha noqoto boqol doolar ha noqoto wax allaale wixii waddada ka soo harana waddooyin kale u baahan mahadsanid bashir guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii habeen aad kala socoteen raadiyo cadaad warkaan warka xiga habeen wanaagsan